barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
jimco wanaagsan dhegaystayaal waa saddelabaatanka novembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doonno dawooyinkii ay adeegsan jireen soomaalidii hore waxaa la isku daaweyn jiray geedka la yidhaahdo quraca oo miyiga ka baxa waxaana lagu daaweeyaa qofka marka uu nabargaaro geedka la yidhaahdo soonaha oo geedcadka la yidhaahdo na waa dhiig joojin dhuxusha madow oo la shito iyana dhiigga way joojisaa
heesaha aan idinkugu talagelinay barnaamijka waxaa ka mid ah waysiyo barwaaqoy rabitaankii noloshay raaxiyo wanaage raja ayahayga
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay waxa uu ku goodiyey inuu xiri doonxadka maraykanka iyo mexico haddii dowladdiisu aysan awood u yeelanin inay joojiso muhaajiriinta sida sharci darrada ay uga soo gudbaya xadka ee doonaya inay soo galaan kuwaasoo ka imanaya waddamada latin america arrintaasi haddii ay dhacdo waxa ay saameyn ku yeelan karaysaa ganacsi maalmeedka labada dal isaga kala gudba oo lagu qiyaaso maalintii in ay gaarayaan lacag gaaraysa hal dhibic lixdan iyo sideed bilyan oo dollarka maraykanka trump ayaa wariyaasha kula hadlay xaruntiisa oo ku taala gobolka florida wuxuuna sheegay in ciidamada maraykanka ee xadka jooga ay awood u leeyihiin inay isticmaalaan wax kasta oo ay ku difaacayaan xadka si aan looga soo gudbin buu yidhi
rag hubaysan ayaa maanta weeraray qunsuliyadda uu shiinaha ku leeyahay magaalada karaaji ee dalka bakistan ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska bakistan ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen kadib markii uu iska hor imaad hubaysan ku dhex maray dableyda weerarka geysatay iyo ciidamada amniga ikraam sayhal oo maamulo ka ah shirkad maamusha qeybta ammaanka ee qunsuliyadda shiinaha ee magaalada karaaji ayaa sheegay inuusan jirin wax khasaare ah oo weerarka ka soo gaaray shaqaalaha shiinaha ee jooga qunsuliyadda wasiirka arrimaha dibadda bakistan shaah maxmuud qoreyshi ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in qof naftii hore ah uu isku qarxiyey albaabka laga galo qunsuliyadda kadibna ay laba nin oo hubaysan isku dayeen inay gudaha u galaan xarunta waxa uu sheegay in weerarkaasi ay fashiliyeen ciidamada ammaanka oo dilay dableydii weerarka soo qaaday koox gooni ugoosad ah oo ka dagaalanta gobolka balojistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan kooxdan ayaa ka caraysan mashaariic uu shiinaha ka wado gobolkaasi
waa tahay jimco wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseena waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijkan idinkugu hayno jimca xiliyadan oo kale waxaad dhegaysataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaa boosaaso ka soo diyaariyey waryaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkani waxaan uga hadli doonaa sidee ayay isku daaweyn jireen dadkii hore dhaqan ahaan maadaama inta badan hadda dadka ay isticmaalaan daawooyinka dhakhaatiirta halka dadka hore qaarkood ay isticmaali jireen inay isku daaweeyaan dhirta barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ah cabdi cismaan oo loo yaqaano cabdi guray kusoo dhowo barnaamijka sooyaalka dhaqanka idaacadda bismillaahi raxmaani raxiim waxaa la isku daaweyn jiray geedka la yidhaahdo quraca oo miyiga ka baxa baa la isku daaweeyaa waxaana lagu daaweeyaa qofka marka uu nabargaaro waxa weeye shayga keliya uu dhiigga joojiya geedka la yidhaahdo soonaha oo geedcadka la yidhaahdo na waa dhiig joojin dhuxusha madow oo la shito iyana dhiigga way joojisaa geedkan la yidhaahdo xamurka waa antadaloore geedka la yidhaahdo shamboksiga waa antadaloore oo nabarada yacni nabarkii ku gaara ayuu dawo u yahay waxaa kaleeto oo la sheegaa geed la yidhaahdo kundawaaye oo dawo kasta geed kas cudur kasta oo haddii ilaah ku furan yahay qofkaasu qabo lagu daweeyo waxaa kaloo jira oo waagaa la isku daaweyn jiray waayadii horeeto oo dadku reer miyiga ahaa oo isku daaweyn jiray dhaqankii hore marka een, qofka xumadu qabato sida yacni kanaacada waxaa lagu shubaa madaxiisa ama subag sixina ama subag burcada ama biyo qabow baa lagu shubi jiray isla mar ahaantaas feebaruhu waa ka jebi jiray kow een, isaga oo ay sidaa ay tahay waxaa kale uu jira dhirtan la yidhaahdo een, waxaa la yidhaahdaa caleenta gubka waa dawaayi geedka la yidhaahdo gogobaha waa dawaayi oo intaba yacni haddii la ku ronyay shaahna waa lagu darsadaa een, muxuu ahaa waa la isku qarasfaalaa een, muxuu ahaa haddii ilaa idinkeedii leeyahay madaxana dawi u yahay marka waxyaalahaas oo dhan oo fara badan ayaa yacni dadkii hore isku daaweyn jireen oo qofka een, markii yacni qofkaasu jira ay ku dhacdo waxaa la siin jiray een, hadiga baa la cabsiin jiray muraha la cabsiin jiray intaas oo dhira oo daawo ah oo aan la koobi karin baa yacni la isku daaweyn jiray la isku daaweyn jiray dadkuna caafimaad iyo wanaag iyo haddii ilaah ku runyay bay ka qaadi jireen Een, sideedaba waxaa jira oo kale een, xoolaha hilibkooda marka la yidhaahdo ninkaas jiraa haysa waxaa la siin jiray feeraha ariga waxaa lagu daaweyn jiray subagaydaha inta saableyda ah baa lagu daaweyn jiray lafaha dhaadheer waxaa lagu daaweyn jiray hilibka geela Een, madaxa waxaa lagu daaweeyaa subaga ariga oo aricadka subagiisa Een, idaha waxaa lagu daaweeyaa inta xundhurta ka hooseysa ilaa xiniyaha ilaa mindhicirada intaas buu daawo u yahay marka een, iyo dhir kaleto oo badan oo aan hadda laga soo koobi karayn waayahay bal cabdi waxaad iga wartaa ee, dadkii hore waxay isku daaweyn jireen ee, waxyaabaha ka soo hadashay ee, dhirta ah ee, subaga ee, idaha oo kale waxaad iga wartaa dadkii hore waagi hore ma isticmaali jireen ee, kaniiniyaasha hadda qaar ka mid a farmashiyaasha ay qoraan qofka marka madaxa laga qabto oo kale isagoo u soconaya wuxuu aadayaa ee, farmashiye haddana ee, dadkii horena waxay isku daaweyn jireen sidaa sheegtay dhirta bal arintaas iga waran kaaga warramay Een, hadda aniga haddii aan rabo yacni xanuun iska dareemo waxaan sameeyaa ama caloosha ha noqoto ama madaxa ha noqoto waxaan doontaa subag sixina oo aan madaxa iskaga shubo haddii aan caloosha mindhicirada iyo waxaasna dareemana neef buuran oo idaabaan qashaa intaan bannaan u baxo cidla ah uu qabow hilibkiisa iyo subagiisaan cabaa waana ku caafimaadaa dhakhtar ma la aadi jira waagi hore waa dhakhtarba ma jiri jirin meel dhakhtaraba ma jiri jirinba meel dhakhtara haba yaraatee maba jiri jirin haddii wax kasta la arko reer miyi baa dadku iska ahaa haddii la kuri geel iyo arigaasaa la raaci jiray Een, daawadii reer miyigu dadkii hore oo dadka hore ku yacni macmalaadi jiray waa inuu dadku aadaa marka sidaa darteed waxaan leeyahay daawadii hore oo dhirta waa in loo noqdaa oo haddii ilaahay ku ron yahay dadka imaansadaan dhirta yaqaan yacni dad badan baa la helayaa oo dhirta yaqaan oo haddii ilaahay ku ron yahay sameeya dad baa waxaa lagu leeyahay carabta iyo yurub iyo waa waxaa laga keenay dhir dhirtan waddanka soomaaliya taal baa wada daawo ah oo haddii laakiin wuxuu yahay uu nin waliba ku caafimaadaya qeybaha ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa sooyaalka dhaqanka ee waxaad kasoo dhawaajisay ee dhir badan oo la isticmaali jiray haddana ee adduunka maalinba maalinta ka dambeysa waa sii horumaraya cabdi cismaanow ee sidee loo heli karaa marka ee dhirirta a kasoo sheekaysay iyo geedihii in lasoo guro oo haddana ee dadku isku daaweeyaan ee maadaama inta badan ee magaalooyinka aa joogno oo kale uu roobka ku yaryahay
waxaa lagu heli karaa waxaa jira niman wada abwaana ah oo dhirta yaqaan oo soo gura oo dadka ku daaweeya oo meel walba jooga inta gobol oo soomaaliya ay ka kooban tahay bay wada joogaan oo waxaa la weydiiyaa dadka dhirta macruufka u ah leh geed walba geedaan dawo ahayn een, soomaaliya kuma yaal een, xamurka xididkiisu waa dawo waa antidaloore mirihiisu waa antadaloore geedka la yidhaahdo iken gumarta waa antadaloore oo haweentu markay dhali weydo guurguurtada xididkeeda loo qodaa waana la qooyaa inta la tumo waa la waraabshaa banaanka kusoo dhacaya ibidii banaankay kusoo dhacaysaa yacni wax walba een, ge- eh, geedka la yidhahdo galoolka xididkiisa waa waa dawaay een, muxuu ahaa een, sarmaanta waa dawaay een, muxuu ahaa iken intaasoo geed oo aan la tirin karin baa dawaai ah oo haddii ilaa idinkeeda leeyahay een, lagu macmalaadi karaa oo qofku yacni wuxuu weydiiyaa abwaanada dhirta yaqaan baa la weydiiyaa nin walba lama weydiiyo waayo ninkii yaqaan baa wax ninkii waxwa yaqaan baa wax la weydiiyaa ee nimaan wax aqoon waxba lama weydiiyo marka dhaqaatiiratan boqol jeer anigu waxaan idhi iska daaya dhirtiinii gadaal ugu noqda dadka abwaanadaa wax weydiiya iyadaa daawadu ku jirtaa iyo khayrku iyagu ku jiraa saasaan anigu ku boorinayaa markaan kugu casumay barnaamijka oo aan kuu sheegay in barnaamijka sooyaalka dhaqanka kugu wareysanayo gaar ahaan ee, qaabkii ay dadka hore isku daaweyn jireen ee, qeyb ka mid a qolkaaga waxaa ka soo saadhay ee, bac daaweyn ay kugu jiraan bal waxaad iga wartaa halkee ka keentay halkee ka soo iibsatay mise dib waxaa ugu laabatay ee, dhanka ee, baadiyihii oo aad ee, dib ugu noqotay ee, dhaqankii hore Een, ba- daawadan aan hadda ku tusay oo bahalkan ku qoran korkaa ka qoran horta waa dhir waxay ka kooban tahay een, kow iyo toban cudur bay ka kooban tahay waayo dhirtii ninkaan weydiiyey waxaan ihi dhirtaas maxay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay buu yidhi kow iyo toban geed bay ka kooban tahay geedihii ii sheeg baan idhi waa ii sheegay kulli waa kuwa halkaa ku wada qoran een, muxuu ahaa intaasoo cudur bayna dawo u tahay sidee loo heli karaa marka ee, dhirtaasi in daawo ahaan ay dadku u isticmaalaan dhirta aad soo tirisay xageese laga heli karaa hadda waxaa laga heli karaa miyigay ka wada buuxaanin kiriiriga buurbuuran oo caduurada waaweyn yacni waa dawaay oo waxay u dawaai u tahay indhahay dawaai u tahay Een, marka lama koobi karo daawada dhirta lama koobi karo oo yacni haddii la ku rayahay daawooyinka dabiiciga kow iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lama oran karo geed aan daawo ahayn dhirtii laysku daweyn jiray waagii hore oo aan dhaqaatiirtu jirin waa in dib loogu noqdaa oo laysku daweeyo oo haddii ilaa ku reeya kuwaasaa caafimaadku ku jiraa hadday xoolaha tahay iyo hadday dhirta tahay iyo haddii ay wax kale tahaba sidee sidee looga faa'iideysan karaa marka ee, kheyraadkeena oo aad soo talisay ee aad kasoo sheekaysay oo laysku daaweyn karo sidee bay dadkeena ee, uga faa'iideysan karaan cabdi cismaan waxaa looga faa'iidaysan karaa isagoo dadka yacni abwaanada ah oo dhirta yaqaan een, lala xiriiro oo haddii ilaa ku ron yahay dhirtaas lasoo guro xataa waxaa jira fayxda cudurka la yidhaahdo oo dadka gala ama cirbaa ha gasho ama caloosha ha gasho ama hunguriga ha gasho ama madaxa ha gasho ama beerka ha gasho meel kasta ha gashee een, saasaa loo saaraa bahashan fayxda ahi waa dhiig dhiiggaasna yacni goortaad saa u saadho geed yar oo baad saa u saaraysaa w- waa meel la yidhaahdo baad saa u saaraysaa waa ku xiraysaa goortay kululaato baad ka furaysaa toddoba beri baad ku xiraysaa lagugu arki maayo dib dambe lagugu arki maayo marka war waddanka dib ha loogu noqdo oo wixii la isku daaweyn jiray waa la yaqaan abwaanaa jooga taariikh wada haya dhibtaa yaqaan kuwaa ha lala xiriiro haddaa lagu hayaa boosaaso gudaheeda oo kow iyo labo iyo saddex iyo afar yacni dhirta inta ugu badan ninka haya waa la yaqaana marka markii la weydiinayo markii la wey- la raadinayo yacni waxaa la weydiiyaa culimadaa la weydiiyaa kitaabkay ku taallaa oo kitaabkaa laga sheegaa may garatay marka malabku cudur kasta oo qofka ku dhaca dawuu u yahay haddii halkaa yar nabar kaa gaaro oo dhibic yar oo malaba aad saa u saadho haddaad malabka cabsiiso cudurkii waa baaba'aya waa baaba'ayaa malabka haddii la laasumo marka sidaa darteed baan waxaan u leeyahay dib ha loo noqdo oo khayraadka waddanka dib ha loogu noqdo dadka culimada ah baana yaqaan dhirta ugu fara badan oo kitaabkay ku taallaa nin waliba kitaabku ka fiirsanaya dadkeenna waa wada culimo waana ku wada sheegayaan waxaad iga wartaa eh, gabagabada barnaamijka marka dadka reer guraaga ah inta badan waxay ahaan jireen haddabana ay yihiin sidaan filayo dad u nugul eh, goobaha ay degayaan oo kale eh, meelaha eh, bannaanka ah waxaa jiri jira abeesooyin masas sidee qofka marka maska uu qanino oo kale xilligaas maxaa lagu daaweyn jira haddaysan tii alla u imaan dhirtaas eh, muxuu ahaa dadka bahasha hoose cunto abeesada sida gungumaha sida maska sida haddii ilaahay kuu roon yahay kulli dhir baa lagu daaweeyaa geed baa la dhir baa la saaraa saasaa loo saaraa khalaas waxaa ka mid a sifaarkaa ka mid a waxaa ka mid a haddii ilaahay kuu roon yahay geedkan la yidhaahdo eh, shambogsigaa ka mid a shambogsigu waa toddoba beri weeye daawadiisu kulli mid geed aan da- cudur aan yacni cudur aan dawo lahayn oo waxa kan laynoo keenayo hadda daawada dhulkeennaa laga guraa hadda oo waxaa la geeyaa carabaha marka dadkeennii maxaa ka hortaagan marka kitaabka ilaahay oo inoo soo dejiyey bay ku taallaa hadduu cudur yahay hadduu ji yahay hadduu ilcayn yahay hadduu wax kasta yahay kitaabkaasaa laga helaya waa in yacni kitaabka ilaahay waa in la qaataa oo lagu noqdaa oo la raacaa isagaa khayraadku ku jirnaa iyo danteenu ku jirtaa guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka isoyaalka dhaqanka oo aan kusoo qaadanay dhaqan ahaan waxyaabihii ay isku daaweyn jireen dadkii hore barnaamijka waxaa marti ugu ahaa toddobaadkani cabdi cismaan aniguna waxaan ahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijka idinla socodsiinayey intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doonna akhyaartana dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijka sooyaalka dhaqanka halka aad kala socotaan waa v o a haatanna waa wararkii iyo ciyaaraha jamaal
waa tahay nuur aad baad mahadsan tahay Een, wararka ciyaaraha saaka aan dhegeystayaasha u hayno ama duurnimadan waxaa dib u bilaabanaya nuurow een, horyaaladii kala gedisnaa oo toddobaadyadan hakad ku jiray kulamo saaxiibtinoo dalalka dhiilan qaarkoodna ay kulamo kale ay ciyaarayeen ayaa een, horyaalka laliga oo kale ayaa kulamo maanta ay dhici doonaan Ee, kulamada dhici doona maxaad noogu sheegi kartaa nuur Eh, jamaalo waxaa jira hal kulan oo ka tirsan horyaalka la liga ee dalkaasi spain waxaana uu dhex mari doonaa kooxaha deportiva alaves iyo leganes waana ciyaar ka dhici doonto guriga leganes ciyaartaas ayaa caawa eh, goor dambe xilliga spain ka dhici doonta waa goor dambe oo fiidkii ah Eh, ciyaaraha kale ee spainna waxa ay dhici doonaan eh, sabtida iyo iyo iyo axadda marka kuwa sabtida dhici doona haddii aan aan aan eegno Eh, waxaa ka mid ah real madrid oo biri eh, galabtii la ciyaari doonta kooxda ibar En valenziana waxay la dheeli doontaa kooxda rayo vallecano atletico madrid iyo barcelona ayaase ah jamaalow eh, ciyaarta isha lagu wada hayo maxaa laga fili karaa isleeda jamaal ciyaartaasi barcelona iyo atletic madrid ee horyaalka dalkaasi ee spain sanadkan waxaad moodaa inuu ka duwanaa horyaalka siduu ahaan jiray dhowrkii sana ugu dambeysay ee dad badanna ay u aanaynayaan in een hoos dhac laga dareemayo kooxda real madrid oo ay aad u xirfaltami jireen naadiga barcelona waxaa ka tegay sida lala socoto real madrid dhowr ciyaartooy uu ku jiro een dhowr shaksi oo caan ah oo ay ku jiraan ronaldo oo dhowr iyo tobanka sana ugu dambeysay ay aad u xirfaltamayeen messi iyo tababaroodii zidane Eh, inkastoo hadda sandiego salari kulamadii loo dhiibay markii tababarohodii kale ay ciiriyeen uu dhammaantood wada badiyey haddana real madrid ay tahay lixaad laakiin atletico madrid ayaa hadda kaalin saddexaad ku jirta sevilla ayaa sidoo kale kore u soo kacday oo inkastoo ay isku dhibco yihiin dhinaca farqiga goolasha ayaa atletico madrid laga sareeya marka barcelona hal dhibc ayay ka saraysaa atletico madrid iyo sevilla labaduba marka kulankan waa kulan indhaha lagu hayo oo natiijo kastana ay suuragal tahay in ay ka soo baxdo oo ee, marka la fiiriyo qaab ciyaareedka labada kooxoodba sanadii ugu dambeeyey barcelona real batis ayaa ka badisay kulankii ugu dambeeyey oo muddo ku dhow labaatan sana gegada camno oo stadium weliba liigaha goolal ee- badan loogaga badiyey aad iyo aad marka waxaa jirta in messi uu dib ugu soo laabtay een, ciyaarta ee, laliigaha horyaalka dalkaasi uu ciyaaray kulankiisa ugu horreeyey kadib dhowr toddobaad uu ka maqnaa markii een, garabka uu ka jabay ha yeeshee sida dad badan ay filanayeen oo taageeraal fara badanna ay filanayeen ee, ma ahayn kulan soo dhoweyn u ah messi oo waa laga badiyey kooxiisa waan arki doonaa waxa uu sameeyo kulanka atletico madrid oo iyagu laftigooda ah ee igu soo orda aysan oo ahayn weliba wanaadyada.
gurigooda ku ciyaari doona oo atletica ayaa marti loo noqon doona way adkaan doontaa in ee, kulankaasi natiijadeeda waxaa ka soo bixi kara la saadaaliyo Ee, dhinacayo dalka ingiriiska haddii aynu fiirino ee, isaguna kulamo xiiso badan ayaa sidoo kale dhici doona waxyaabaha aada isha lagu hayo ama een, ee, sida aadka loo xiiseynayo maxaa ka mid ah nuur Eh, jamaalow kulamo xiise leh ayaa dhici doona laakiin ciyaarta xi- eh, isha lagu haya ayaa ah tan habeen dambe fiidkii ka dhex mari doonta tottenham iyo chelsea Eh, ciyaartan xiisaheeda ayaa ah eh, labadan koox oo hal dhibic oo keliya ay u dhexayso oo chelsea waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad Eh, siddeed iyo labaatan dhibcood ayay leedahay hal dhibic oo keliya ayay ka sarreysaa tottenham oo leh eh, toddoba iyo labaatan dhibic marka eh, inkasta oo oo labadan koox ay yihiin laba koox oo culus oo inta badan eh, safka hore soo gaara mar walba labadii sano ee lasoo dhaafay eh, aad u wanaagsanaa aan idhaahda saddexdii sano lasoo dhaafay maaragtay aad u wanaagsanaa Eh, gaar ahaan eh, lo- een, chelsea oo hadda u muuqata koox eh, ishaysata kadib markii tababaro cusub oo la sheegay in uu ku wanaagsan yahay dhinaca eh, tababarka gaar ahaan kubad haysashada iyo qaab ciyaareedka eh, aanan difaaca ku dhisnayn ee chelsea looga bartay eh, tababaraha u dhashay talyaaniga ee sarri iyo tottenham oo ah dhallinyaro eh, aad isu fahansan oo maaragtay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay wada ciyaaray inkastoo aanay horyaal ku guuleysan marka ciyaartaas eh, lama saadaalin karo eh, guriga tottenham ayayna ka dhici doontaa wax kasta ayaana laga fishaa laakiin waxa la filan karo ayaa ah ciyaar aad u wanaagsan maadaama labada kooxo ay yihiin eh, kooxo aad u wanaagsan ciyaaraha kale ee ingiriiska eh, kuwooda isha lagu hayo ayaa ah ciyaarta dhex mari doonta eh, manchester Eh, united iyo n- crystal palace waa tahay kulanka manchester united intaanan u gudbin nuur tottenham hotspur waxaa leeyahay waxay guulaysatay saddexdii kulan ee ugu dambeeyey toddobadii kulan ee la ciyaartay ee, Chelsea.
naadiga chelsea marka iyagoo ee, taasina ay u tahay arrin marka la fiiriyo natiijo ay naadiga tottenham hotspur ay ay ku dagaaltami karto waxaa sidoo kale chelsea iyaduna ay guulaysatay ee, laba kulan labayo tobankii kulan ee ay aweyga ahayd ama banaanka ay kusoo ciyaaraysay iyadoo la ciyaaraysa naadiga tottenham hotspur marka markaad fiirsatay meeshaas waxaa ka muuqanaya in kulamada dibadda ay kusoo dheelaysay chelsea oo tottenham ay la soo dheelaysay ay ku adkayd inay soo badiso waa arin hal- meeshaas maaragtay u baahan in eh, isha lagu hayo sida aad sheegtay jamaalow waa dhici kartaa in chelsea eh, maadaama ay ku wanaagsanayd eh, ciyaaraha ay garoonkeeda meelaha ka baxsan ay ku ciyaaraysay gaar ahaan eh, guriga tottenham Eh, laakiin ani waxay la tahay in ciyaartan ay ku dhammaan doonto barbardhac la arki doono natiijada kasoo baxda waayahay kulamada kale dhici doona nooga nooga dhaca manchester city oo horyaalka hogaaminaysa waxay la ciyaari doontaa west ham manchester united crystal palace ayay martigelin doontaa Eh, labadaas ciyaarood ayaa isha lagu hayn doonaa watfordna waxa ay is arki doonaan liverpool oo iyana ka mid ah kooxaha eh, safka hore Eh, ugu dambeyntii horyaalka talyaaniga ee serie aada ayaa iyana jamaalo saddex saddex kulan dhici doona sabtida udines waxay la ciyaari doontaa rome juventus oo horyaalka hogaaminaysa oo marnana aan laga badin waxay la dheeli doontaa spal halka inter milan ay la ciyaari doonto kooxda freshinone waa tahay aad baad mahadsantaha waan arki doonaa natiijooyinka waxyaabaha ka soo baxa kulamadaasi waan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal nuur bukhaari ayuu kaasi ahaa markana ee xubinta ciyaaraha intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa
waa tahay jamaal axmed cismaan ayaa sboortiga nala socodsiinayey ee haatanna kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta raxiin iyo fanaanka farxaan xidig
haysiyo barwaaqo rabitaankii noloshay raaxiyo wanaage rajaayahayga haysiyo barwaaqo rabitaankii noloshay raaxiyo wanaage rajaayahayga mana roob qayoodo abar lagaga raystiyo raxmad eebba shubayo loo wada riyaaqay mana roob qayoodo abar lagaga raystiyo raxmad eebba shubayo loo wada riyaaqay raxin oridayday wacadkii rumayso reerkii daryeesho ubadkii ramayse raxin oridayday wacadkii rumayso reerkii daryeesho ubadkii ramayse Yeah.
waa tahay dhegaystayaalla codka macaan ee fanaanka farxaan xidig iyo heesta raxiin ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inaga caawiyey jaamac buulle jaamac jaamaca farasleh tan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo